bismillah alxamdulilah suma sala slam ala rasuulillah magaalada runtii waxyaalo badan bay soo martay oo dhib badan oo ku kulmay qaraxyo waaweyn oo saameeyey xarumihii laga laga xukumay dowladda iyo suuqyadeeda waaweynaa dhibaatooyin saameeyey baa soo maray dagaallo waxaa soo maray ahli oo daba dheeraaday oo in muddaa socdo oo barakac iyo dhaqaala burbur iyo dhimasho iyo dhaac badan ku keenay waxaa kaloo iyana garab socday abaarihii oo dadkiina kusoo barakaceen dadkii kalena ay aad u saamaysay oo intii u gurmanaysay iyo inta dhaqaaladoodii kula burburay hadda dagaalada kabacdina xoogaa amni xumaan wey jirto saamaysay oo ciidamadu hadday dagaal galaan kolley shahiin bay u baahan yihiin hadda magaaladu waa fiican tahay amnigeeduna waa fiican yahay noloshii ganacsigiina hadda way soo noqonayaan xoogaa hadda dhibaatooyinka taagan oo ku reebay saamayntii dagaalka waa kala xiraanshaha wadooyinka iyagana insha allah meel fiican bay noo marayaan waxaan rajeynaynaa in ganacsigiiyo socodkii magaalada soo noqdo oo magaaladu ay sideeda caadigaad kusoo laabato
waan gartay sidaan la socono magaalada gaalkaxyo dagaallo badan oo kusoo noqnoqda ayaa ka dhacay magaalada ayadu way kala xiran tahay waxaan kaloo la soconaa magaalada in ay jiraan dhalinyaro badan amni daraa ka wada haddii ay noqoto kuwa baabuurta dhaca haddii ay noqoto kuwa kale oo tuugooyinka bal ayaga iyo waxyaabaha idinka qabsoomay iyo waxa aad ka qabateen iyo hadda qorsha aad ka leedihiin
runtii way jirtay oo sida aan sheegayba magaalada mar haddii dagaal ka dhaco ciidamo badan iyo ay soo galaan amnigeeda wax walba isku bedela oo waxaa laga yaabaa in amnigu iyada dhexdeeda ka abuur amni darada dhexdeeda ka abuurmo arrintaasi maalin meel ma joogtay maalmo oo runtii magaalada aad u saamaysay way jirtay haddana weli wax waa jirjireen marka arrintaasi waxay u baahan tahay inta dhimani qorsho ballaaran bay u baahan tahay waxay u baahan tahay horta in hadda qorshaan diyaarinaynay oo amni oo ciidan iyo waxaan diyaarinaynay iyo teknika dhamaystiran waxaan rabnaa in arrintaa tuugada iyo waxa aan soo abjarno waxaan kaloo qorsheynaynaa magaalada dadka hubaysan oo dhex maraya in xal laga gaaro oo qofkii qori wata ama magaalada lagu arko inay soo abjaranto ilaa hadda ma jirtaa cid aad u qabateen hawshaas oo ayagoo falalkaas dambe ku guda jira aad soo qabateen
way jiraan ha dad tuugadaas la xiriiray oo xirxiranna waa jiraan kuwa hadda aan magacyadooda hayno oo xogtooda aan dabagalnay oo noo qorshaysan inaan qabanan waa jiraan oo ognahay bal waxaad warbixin la siisaa wixii kuu qabsamay muddadii aad xilka haysay
runtii muddadii koobneed aan xilka hayay waxaa aniga igu kulmay waxyaalaha aan ku kulmi jirin maamuladii hore ama magaalada aan weligeedba ku kulmin anigoo aan joogin bil ka yarbaa qaraxii aad xusuusataan waa waxa lagu baabi'iyey degmada xarunteedii iyo suuqeedii iyo dhismayaashii ay dhisanaysay waxaa ku burburay meeshaas boqol iyo afartan dukaan oo la rabay in xariga laga jaro waxaa kaloo burburay sideed mool oo iyaguna ganacsigii suuqa xerdayx ahaa waxaa gebi ahaan burburtay xaruntii dowladda hoose dukumentigeedii waxay gaadiid lahayd qalabkeedii xafiiska macnaa wax la dhihi karaa annagoo faramaran oo dhimasho iyo dhaawac wado oo xitaa raggii dadka ugu muhiimsanaa meesha ku dhinteen kuwana ku dhaawacmeen oo ilaahi hadda isbitaallada dalka iyo dibadda ay ku jiraan aan la tacaaleyno waxaa la dhihi karaa annagoo faramaran baan subax waxaan ka tagnay meeshii aan deganayn waxaa inaan yag leelno oo meel degno oo xafiiskii dib u shaqeeyo qalab samaysto oo gaadidii samaysto dib isu nooleeyo runtii wax sahlan maaha annagoo tii la tacaalinaa waxaa nagu bilowday dagaalkii magaalada meesha dagaal ka socdana degmadii ahayd meel kale ma ahayn oo saameynna nagu yeeshay dhinaca dhaqaalaha ama dhibkii kale arrintaas mudday nagu qaadatay ilaa hadda saameynteeda weyna haysaa oo waxaa kala xiran magaaladii baa kala xiran magaalada awalba dowladda hoose dakligeeda awalba wuxuu ahaa gaadiidka tale buu ahaa socon jiray iyo dhaqaalahaas isagiina waxaa moodaa inuusan maanta u yahay boqolkiiba labaatan oosan soo marin meeshan ama uusan soo gelin marka arrintaas oo saameyn weyn nagu yeelatay haddana waxaa nagula kulmay oo saddexaad abaarihii abaarihii runtii dadkan magaalada joogana dad waxay ahaa iila soo barakacay oo ka soo noqday dhib banaanka uga soo noqday oo dhib soo gaaray kuwii kale miyiga joogana waa kusoo barakaceen oo waa dul degan yihiin marka runtii dhinaca dhaqaalaha saameyn weyn bay ku yeelatay marka waxaa dhihi karaa waxyaalahaas baa runtii wakti koobnaayoo toddoba bilood ahaa na hareereeyey oo maxaa macnaha la odhan karo waxay ahaayeen caqabadihii ugu weynaayo oo soo wajaha ama dowladda hoose ama magaalada galkacyood ay soo wajaha la dhihi karaa intii muddo ahayd haddana saas ay tahay caqabadahaasi uma anaan kufin waxaa la dhihi karaa waanu iska badbaadinay boqol iyo afartankii guri oo nalaka burburiyey oo laga soo bilaabay asaaska laga soo bilaabay boqolkiiba siddeetan dib baan waxaan u dhisnay wakti kooban iyadoo weliba dagaalku socdo baan dib ugu soo dhisnay hadda saakay waa diyaar weeye way dhammaystiran yihiin waxaan kaloo dhisnay siddeeddii mool oo burburay oo ganacsiga ahaa markii hal mid laga reebo intooda kale waa soo dayactirnay oo sidooda waan soo taagnay waxyaalaha kale oo muhiimka aan ku guulaysanay waxaa ka mid a oo ballanqaadyadii horena noogu jiray isku xirka bulshada gaalkacyo degan iyo abaabulkeeda taasna way muuqatay oo dhibihii dhacaya kolley waxay ku macnaysan tahay oo maalintii xilligii ugu horreeyey oo gaalkacyo saana kale ay u midaysan tahay oo isku raacsan tahay taasna waxaa dhigi karaa waxyaelihii aan ku guulaysanay laakiin waxaan jeclaan lahayn xilli barwaaqaa inaan arrimahan kaga faa'iidaysano oo dhibtaan laga baxay
waan gartay walow aad ka dhawaajisay laakiin waxaa jirtay ballanqaadyo badan oo aad xilligii aad musharaxa ahayd aad ama aad u tartamisay aad kambeynka ku jirtay degmada aad ka dhawaajisay bal ayada maxaa kaaga hirgalay
ballanqaadyadaasi way badnaayeen laakiin waxaa la dhihi karaa intoodii intoodii badnaa ma ay qabsoomin duruufo baan runtii hortaagnaa intii aan joogay anugu waxaan ku jirnay isbadbaadin iyo magaalada oo dhib ka socoto marka waxyaalahasaas sababaya inay qabsoomi waayaan laakiin waxyaalihii aanu ku taaminay oo rabay inaan qabsano hadday qaarkoodna diyaar noo yihiin oo hadday wadooyinkii iyo dareenkii magaalada ahaan lahayd haddii dhinaca nadaafadda ahaan lahayd hadda waxyaa badan baa noo qabsoomay dareenka haddaan bilaabaynaa suucaanaan bilaabaynaa rabnaa inaan meelihii ugu horreeyo beeraha ahaa iyo magaalada ugu samaynaya aan ka bilowno wadooyinkana adigu asbuucyadaana noo bilaabanayaan haddii ilahayd mo iyo bilo iyo magaalada caqabado waa jiraan haddana higsigaygii waxba waxna waa dhow yihiin waxaana dhammaystirmeen
sidaan la socono dowladdii dhexe ee puntland waxay samaysay inay magaalada gaalkacyo xarumihii dowladda dowladdii hore dowladdii dhexe ay lahayd ay la wareegto sidaan la socono ku dhawaad kontan xarumood ayay dowladdii lasoo wareegtay oo dad shacaba u deganaa ay ka saartay qayb ka midana ay ku ganacsan jireen haddana xarumihii dhammaantood wada bannaan yihiin oo ilaa iyo hadda cid ku shaqaysaa ma jirto ama dowlad ha ahaatee ama shacab ha ahaatee ayadoo laftarkeeda hoose dhacaya magaalada ee ku keentay dhaqaalaheedii kadibna ahaan ma kala hadasheen dowladda oo arintan in ayadana la maareeyo sidii wax looga qaban lahaa
runtii dee arrimahan waa arrin oo waxyaalaha macnaha dhaqaalaha hoos dhigay ka mid ahaayeen laakiin haddana arrintan arrin dowladda dhexa ee qorshe dowladda dhexena uu ahaayo hawshan lagu waday kolley waxaana looga jeeda wuxuu ahaa magaalada bilicdeeda in la qurxiyo kolley hadda dee dowladdii iyadaa wixii gacanta ku haysta waa arrin degmo ka weyn weeye mar haddii dowladdii dhexe qorshaha ay waday ka aniga ahaanna kolley waa qorshe iga horreeyey kolley waxaas leeyahay waxyaalihii ay dowladdu rabtay caqabadaha yimaadeen laakiin qaabka u rabtay dowladdu inay wax u maamusho bay weli umalaynaya inay kasoo fuli doonto dowladda dhexe waan gartay gudoomiye waxaa jira ewrar sheegaya in maamulka degmada iyo golaha deegaanka ee degmada gaalkacyo uu khilaaf soo kala dhexgalay arrinta ayada maxaa ka jira
arrintaas waxba kama jiraan waxa ama maamulka iyo golaha deegaanka udhexeeya khilaafna ma jiraan wax guleen golaha deegaanka ee dhexdiisa oo khilaafana u dhexeeyana ma jiro waxaa soomaaliya oo dhan ka dhacday abaar ee aada u xoog badan haddana e, gobolka mudug uu ka mid yahay gobolada ayaad ku samaysay kadibna ahaan arintaas maxaad idinka qabateen maxaase idinka qorshaysan
Een, arrintaas ka degma ahaan runtii guhud fiican baan samaynay oo dadkii een, waxaa la dhihi karaa waxaa nagu soo barakacay ilaa iyo mudug sare dadkii deganaa ilaa iyo een, degmooyinka kale dadkii joogay ee, qof walba markii ay xooluhu ka dhammaadaan ee, meesha keliya oo isleeyahay waa abaari kartaa ama waa loo xoog badan yahay ee, waa caasimadii gobolka marka gaalkacya dadka isugu yimaada baa la dhihi karaa Een, caqabado kalena way jireen oo dadkii een, markaa wax gaarsiinaysa dad kale oo waxa ka hoose ka sokeeya een, uu xeli kara iyagu waa ka sokeeya oo dadkii u haysteen ee, inay meel dejiyaan oo qof walba runtii waxaa jira dad dadka deegaameeya oo meesha iyagu dejiya waxaa kaloo jira dadkii magaalada oo iyaguna meeshaas e, teendhooyinka dhistaa arrintaas iyagu miyayna ahayn inaa wax ka qabataan waa qorshe hadda aan sheegayo ah een, markii magaalada dadkan laga saaro oo banaanka la geeyo laba barood loo sameeyo labada barood waxaa lagu kontroli karaa dhulkuna waxaa iska lahaanaysa een, dowladda lahaanaysa dadka ay dejinaysana een, iyaga ay garanaysa marka waa caqabada kolley caqabada hadda caqabad cusub maaha caqabad muddo soo jirtay weeye intaan anigu kolley xasuusto qaxootiga ugu horreeyay oo gaalkacay laga sameeyo een, waxay u bannaayeen dad deegaanka oo horkacayay oo dana gaara ka lahaa ee waan gartay magaalada gaalkacyo waxaa degan ee ku dhowaad e, soddon hay-adood ee hay-ada ku dhow oo e, ku magacaaban inay gargaarka samafalka ay e, ka qayb qaadanayaan E, maga- e, deegaanka ama e, gobolkana waxaa ka jirta abaar aada u xoog badan E, sida muuqatana e, kama muuqato e, kaalin dadaal oo ay hadda ku jiraan ama ay horey u fuliyeen keliya intii abaartu jirtay iyaga e, e, arrintan kala hadasheen inay inta abaartu ay jirta ay wax qabtaan
magaalada een, hay-ado badan ma degana runtii Een, hay-adaha un ka oo degan waa hay-ado kooban sida u n h r ocha iyo w f p Een, waxaana qaabilsan yihiin south and central bay qaabilsan yihiin oo waxay ku wajahan yihiin oo diiradda inta badan saaraan waa gobolada dhexe bal waxaad e, warbixin ka bixisaa mashaariicdii degmada ay heli jirtay e, g b l t ga meeshii ay ku dambeysay iyo e, waxyaabaha e, aysan e, dhowaan u fulin
Een, mashaariicda g b l g oo runtii ah, horumarinada ugu waaweyn ah oo degmada een, laba kun iyo lix iyo tobankii oo dhan een, puntland oo dhan waxaa saamaysay inaysan- inaysan qabsoomin oo ay dib u dhacday sanad walbaa la qaban jiray laba kun iyo shan iyo tobankii ugu dambeysay laba kun iyo lix iyo tobankii puntland kama qabsoomin ee, laakiin waa la qorsheeyey wixii lagu samayn lahaa marka laba kun iyo lix iyo tobankii iyo laba kun iyo toddoba iyo tobankii qorshahooda ahaa waa een, laysku soo xawilay Een, taasina ee, waxay u dhacday waa wax puntland oo dhan saameeyey wax gaalkacyo keliya saameeyey maaha Een, haddana ee, waa lasoo kala saxiixday asbuucii asbuuc ka hor baa waxaan kusoo kala saxiixnay een, een, guddoomiyaasha degmooyinka iyo iyo qolyahan g b l g waxaan kusoo kala saxiixan xamar Een, haddana waxaan bilaabanaa asbuucyadan soo socdaan bilaabanaa een, oo mashruucaasi si toos u bilaabanaya haddii lahaydna